galabnimo wanaagsan dhegeystayaal meelwalba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ah barnaamij dood ah kaasi oo ku saabsan musuq maasuqa iyo weliba sidii looga gudbi lahaa musuq maasuqaasi barnaamijkan waxa uu diiradda saarayaa doorka ay bulshadu ay ku leedahay ka hortaga musuq maasuqa iyo sidii sare loogu qaadi lahaa isla xisaabtanka guud barnaamijkan waxaa soo qabaqaabisay hay-adda tubta nabadda soomaaliya puntland hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed soomaaliya puntland oo gacan ka heleysa hay-adaha safe the children iyo midooda yurub haddaba doodan ayaa waxaa ka qeybgelaya islamarkaana goobjoog ka ah faadumo faarax jimcale oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada jowhar cabdulqaadir maxamed iimaan oo kamid ah waxgaradka iyo aqoonyahanada gobolkan shabeellaha dhasaare cabdi cali oo kamid ah ururka haweenka cabdiraxmaan maxamuud maxamed oo kamid ah dhalinyarada magaalada jowhar iyo mutacalimiinta iyo sheekh axmed abubakar cabdiqaadir oo isigana ah mid kamid ah culamaa udiinka gobolkan shabeellaha dhexe kana tirsan majmaca culimada gobolkan shabeellaha dhexe dhowaantii kusoo dhawaada barnaamijkan
maasha allah runaantii barnaamijkeena dooda maanta oo dood aada u culus islamarkaana ka hadlaysaa sidii bal dadka ay uga qayb qaadan lahaayeen ama bulshada ay uga qayb qaadan lahaayeen kahortaga musuq maasuqa ayaan bal horta ugu horeyntii waxaan idin weydiinaya qof walba waxa u aqoonsan yahay ama u yaqaan musuq maasuq cabdiraxmaan haye
waa mahadsan tahay aniga runtii ka cabdiraxmaan ahaan waxaan u aqaanaa musuq maasuq in markaasi isticmaalka awoodda markaasi qofka marka uu mas-uulid haayo inuu isticmaalo awooddiisa si dadban ayaan waxaan u aqaanaa musuq maasuq kaasoo oo gaf u geysanayo muwaadin soomaaliya qofka inuu awoodiisa qof mas-uul si qaldan si qaldan u isticmaalo oo qof gaf u geysto waa maadsan tahay waxaan ku darayaa musuq maasuqo wuu noocii badan yahay waxaa ka mid ah xataa laaluushka qof mas-uul ah oo macnaha lacag hadi ahaan ama adeeg ahaan loo siiyo si uu go-an macnaha markaasi u khuluuciyo ama barnaamij markaasi deganaa uu jid kale u weeciyo marka waxaa ka mid ah xatooyo hanti dadweyne haye faadumo maxaad ku diraysaa adiga musuqmaasuq caynkee ayaa jira ama xataa laga yaabo inuu ka jiro jowhar oo kale tusaale ahaan bal maxaa nin jecleysi ama shaqaalaha holo musuq maasuqa gargaarka oon sax ahayn maxaa marka kamid ah ku dari kartaa bismi illahi raxmaan raxiim aada iyo aada ayaan usoo dhaweynaya barnaamijkan quruxda badan leh ay noo qaban qaabinayaan idaacadda redio jowhar ay taabagelinayso hay-adeena soomaali puntland tubta nabadda aadaan uga mahad celinaynaa inta soo diyaarisay musuq maasuq aniga kafaadum ahaan waxaan u aqaanaa qof hanti uu leeyahay intay laba qof isku qabsadaan oo loo adeegsado laaluush oo qofkii markaas hantida sida saxda u lahaa loo weeciyo qof aan sharci u haysanin marka taasoo kale waxay keenaysaa cadaalad daro waay marka ka imaan karto haye saara bismillaah bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waxaa idin leeyahay gamaano wanaagsan barnaamijkan tubta nabadda ay horta waa ugu mahad celinaya bulshada wax badan ayay u qabatay mugdi badan ay ku jireenna banaanka ayay usoo saartay alxamdulilah maanta maqaamka ee hadda ay dadkaan ku noolaanay ku naaleynaya dadka soo saaray puntland waaye aadaa ugu mahad celinayaa musuq musuq haddaa maqasho awal aabihiis iyo hooyadiis horta waa cadaaladara cadaaladara dhasho matalan wax lays dabamariyey qof xaquuq uu lahaa oo qof kale la siiyey waa kaas ah
diintu marka adee sheekh aan fiirino sheekh axmed diinta maxay ka qabtaa musuq maasuqa بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بينه بيننا محرما وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد آه هذا نقول فرح سنهي آه ما أنت إن آه كلا كان وكسابسا مسوق ماسوقة أن كغسو قيب قالوا الراديو آه جوهر قبل كشبيل هردحي عاصمة هير شبيلة آه وحان دهيا su-aashaas lay weydiiyey sideeda bannaan horta musuqu muxuu yahay wa anwaacu lfasaadi fi l ard iyo noocyada musuqa dhulka dhexdiisa ama meesha aan ku taaganahay joogno waasicatun wa minhaa waa ballaaran tahay musuqa wuu ballaaran yahay wax badan ayaa ka mid ah musuqa markaan soo qaadanno musuqa ugu weyn maanta waddankeenna soomaaliya ka jiro waa fasaadu siyaasiyiwa waa musuq siyaasadeed waxa waddankeenna ugu weyn maanta ka jiro midda wax labaad soo xigtana waa al-idaariy waalmaaliy dhinaca idaarada maamulka iyo dhinaca bangiyada dhinaca qeybinta maalka tacliimtii caafimaadkii haddii loo baxa dhinacii maxaa la yidhaha militariga ama xoogga dalka dhinac walba fasaad oo kasoo galaya waxaa kaloo jiro sidoo kale garsoorka haddii la fiiriyo haddii la fiiriyo dhinacii ahaa xatooyo hanti dadweyne leeyihiin marka intaasoo dhan waxaan dhahayaa wa anwaacu lfasaad diintana waa xaaraam ilaahay waa xaramtimeeyey rabbi subxaanahu wa tacaala aayado badan ka sheegay waata sheekh axmed waa mahadsan tahay anagoo weli barnaamijka dhegeystayaal si ama qaadayna barnaamijkana waa barnaamij dooda ku saabsan musuq maasuqa marka noocyo noocyadee ka jira hadda jowhar oo kale musuqmaasuqa cabdiraxmaan noocyadii ka jira is leedahay waa maxsan tahay noocyada musuqmaasuqa ka jira magaalada jowra ma badno laakiin haddii aan tusaala ka bixi waxay noqon kartaa dhanka waxbarashada oo kalaa waxaa laga yaabaa dad wax soo bartay oo shahaadadii dokumentiga u dhamaystiran yihiin in qofkii imtixaan u galo oo macalin tusaale ahaan haddii imtixaankii oo soo maro oo shartilisku soo saaro oo interviewii wixii dhan oo soo baaso waxaa laga yaabaa qofkaasi in magaciisa qof kale uu ku shaqeeyo qof kalena hoos la iska dhigo marka waxay kamid tahay haddii aanu hadlayo dhalinyarada dhibaatooyinka iyo aafooyinka saameeyey sidoo kale qof wax soo bartay oo caafimaad soo bartay ayaa waxaa loo baahnay inuu sidiisa kusoo baxo sida qofkan oo kalea marka haddii qofkii adeegyada marka taas waxaa waa shaqo ahaan laakiin adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada iyo ma saameeya musuqmaasuqa waa saameynaa sababta wuxuu ka saameynaa dhanka financial ama dhanka dhaqaaluhu ka saameynaa mar walbo qof kaarkii soo goostay wixii dhan borsaskii soo maray ayaa qof gadaalka kadabatuura inta gadaalka ka yimaado gadaalka soo galo ah qofkii la hormarina qof kalena wuxuu dareemaa inuu hal saac laba saac ugaran uu fadhiyey qof hadda socdaa gacanta loo haatina dalaq uu suleeya marka aada iyo aada u saameynaa bulshada cabdiqaadir imaan door intee leegahay muwaadiniinta caadiga ay ka qaadan karaan ogaanshaha iyo ka warbixinada musuq maasuqa yani dadka caadiga ee yani musuq maasuq ka jira magaalado kale ee say ku ogaan karaan say intayna u warbixinayaan isleeda musuq maasuqa si looga hortago ama loo yareeyo musuq maasuqa inkasta oo yahay mid aada oo u fara badan aan la soo koobi karin doorka ay markaasi bulshada ay ku ogaan karaan ama loogu hortegi karaa waxay tahay marka ugu horeyso inaa la sameeyo wacyigelin buuxda sida ay ka qayb qaataan culamaa udiinka dhalinyarada waayo musuqa waa midka halageeya ooba halageeya ama burburima ama baabiya bulsho kastoo meel walba caalamka ka joogto waxaad arkaysaa macnaha wuxuu wax badanaa kamid a wuxuu leeyahay eex iyo qaraabokiil manaa shaqooyin ama fursado oo markaasi uu qof ku haboon in qof kale la siiyo marka taasi waxaa lagu hortagi karaa marka inay bulshada isku xiranto oo markaasi ay ka hortagaano culamaa udiinka warbaahinada meelahaas waa tahay faadimo marka ma jiraan faadimo faarax ma jiraan tusaalooyin guulo kusoo hoy yacni reer jowhar oo oo oo la xisaabtamo madaxdooda ma la heli karaa oo oo arrintaasi maamul ahaan oo loo yimid oo maamulkii waa inaan idinla xisaabtano ayaan rabnaa
bismillaah agaasime su-aashaada quruxda badan la aadan usoo dhaweynayaa horta meeshaan waxaa ka dhisan xildhibaano golo deegaan oo bulshadan reer jowhar matalo una dhaarto in bulshadooda wax walbo ay tabanayaan in ay dhageystaan markaan u laabto dhanka maamulka maamulka haddii een, fursad loo helo oy bulshadii ay soo codsadaan in ay maamulkooda la fariistaan ee wax badanna ay kala doodaan mal- mar weliba een, diyaaray u yihiin maamulka een, ka xildhibaan ahaana annagana diyaaraan u nahay oo mar weliba een, kulamada aan ka qayb galno mar weliba waa ka dhawaajinaa oo waxaan dhahnaa bulshoy annagaa idin matalno wax walbo aada cabanaysiin annagana la soo wadaaga mar welibana waa ku celcelinaa haddana cod dheer iyo cod gaaban ayaan ku leeyahay ee waa tahay ee saara musuq maasuq waa lasoo sheegay marka ma jiraan marka ee habab ee, ee, ee, lasdhihi karo ee xubnaha bulshada waa u isticmaali karaan ee sida musuq maasuqaasi looga hortago sida baraha bulshada oo kale ee masaajidada oo kale ee shirarka oo kale ama meelaha si loo yani hab wanaagsan si loogu dhaqmi lahaa Haa.
ma jiraa meel oo sidaas oo kale laga sameeyo oo laga sameyn karo waa jirtaa haddii bulshada midaysan la helo Hayta.
bulsho midaysan oo wada jirta ee kalsooni ee eex iyo qabiil iyo midna aynan ku jirin haddii la helo oo caafimaad qabto waxaan hubaa in laga hortegi karo
haye Eh, sheekh axmed eh, dhinacaaga bal marka sidee marka ma loo isticmaali karaa baraha bulshada masaajidada oo kale in dadka lagu wacyigeliyo ee s- in musuq maasuqaasi eh, iska dhaafaan ee si cadaalad ee howlaha loogu qabto marka ma ma jiraa magaalada ama ururkii ama wacsi majmaca oo kale ma qabtaa barnaamijka noocaas oo kale?
Eh, bismillaah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah Eh, aadaan ugu faraxsana maasha allah su-aashaas ay weydiisay maasha allah anoo ah xibin ka mid ah majmaca culamaa udiin oo gobolka shabeellaha dhexe ah Eh, waxaan eh, arrinkaas aan kaga jawaabayaa nacam waa jira oo waxaan leenahay eh, iskuullada waxaan leenahay eh, oon kaga hadalnaa wax walba oo diinta kasoo horjeeda kasoo horjeedo eh, musuqa kasoo horjeedo eh, e- balwooyinka daroogadaha la isticmaalo waxaan kaga hadalnaa iskuullada waxaan kaga hadalnaa shawaaricda waxaan kaga hadalnaa masaajidaha khudbooyinkaan kusoo qaadanaa ee, waxaan sidoo kale insh- aan kaga hadalnaa ee, meel walba oo isugu timaado bulshada oon fursad aan ku helno hadday tahay xaflooyinka aroosyada hadday tahay ee, meeshaasna waa kaga faaidaysanaa hadday tacaasida ay tahay waa kaga faaidaysanaa oo waxaan usoo jeedinaa bulshada sida looga hor imaan lahaa ee, wax alla wixii ee, ku saabsan ee, musuq ku saabsan ee, sida looga hor imaan lahaa iyo sida oo ummadda ay u midoobi lahayd intaasba waa kaga hadalnaa
Waa tahay, eh, waa mahadsantahay cabdiraxmaan maxaad ku daraysaa adiga Eh, waa mahadsantihiin kule saaxiibaday ah, si wanaagsan ugu dhawaajiyey anigu waxaan ku dara waxay tahay in la sameeyo sanduuqa cabashada dadweynaha sanduuq la yihahdo in la sameeyo Eh, markaas qofkii wuxuu cabanayo warqada kusoo qoro sanduuqaasi oo ku rido sidoo kale in la sameeyo lambarka gaaban oo tusaale ahaan nine nine one oo kale in la sameeyo qofka si toosa uu uu soo waco Eh, iyagoo ay sh- ka shaqeynayaan shaqaalaha carbisan oo loogu talagalay loo tababaray Eh, si toosa habeen maalin uu shaqeeyaa oo dadkii ay soo wici karaan sidoo kale in sida hadda fadhigan oo kale in la sameeyo warbaahinta loo adeegsado sida miidiyaha tiifiyada iyo in la sameeyo bandhig dadweyne oo kulamo loogu wacyigelinayo ee dadweynaha sheekheenan wuxuu sheegay in lo- masaajidada bulshada ee mar walba laga wacdiyo ee khudbadaha marka way badan yihiin ee, marka waxaa loo baahan yahay dad ee, u istaaga arrimahaas Eh, cabdiqaadir eh, maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn aas leedahay dadka waxay ka hor istaagayaan inay soo sheegaan musuq maasuqa maxaa jira ma cabsiyaa jirta maxaa jirto Een.
wacyigelinlaan miyaa jirta waxaa jirto een, kalsooni daro sababtoo ah een, dadkii macnaha qofka markuu hadda isdha macnaha cabasho gudbi ma isku kalsoona isagoo isku kalsooneen marka ruuxa bani aadanka hadduu kalsooni helin cabashadiisa ma gudbi karo sababtoo ah een, horta sideedaba een, musuq maasuqu ma aha wax wanaagsan sababtoo ah musuq maasuqa waa dilaaga bulshada meel walba oo dunia horaan ugu dhawaajiyay aniga fikir ahaan sida loogu loogu hortagi karo hadda waxay taagan tahay ka hortag Ma- marka waxaa lagu hortagi karaa in la sameeyo seminaaro fara badan seminaaradaasna oo loo qabto hooyooyinka waa hooyada waa maclimada ugu ugu horeysa waay oo ee ree- ee reerka sababtoo hooyada marka seminaarkaas oo macnaha laaluushka oo lagu sheekeynayo xumaantiisa ay ayada ay guriga timaado maamada ilmihii iyo caruurtii waxay baraysaa macnaa musuq maasuqa wuxuu u yahay laakiin hadaa caruurta musuq maasuqa waxay u arkaanba macnaa wax wanaagsan marka aniga intaas ayaan ku maasanta darsanaya.
faaduma ka eh, mas-uuliyad ahaan maxay yihiin mas-uuliyadda ka saaran maamulada eh, dowladaha hoose oo kale ama maamulada hoose si loo xaqiijiyo daafurnaanta yani dadka mas-uuliyadda ka saaran in barnaamijyada marka la qabanayo dadka in lasoo bandhiga miya maxaa marka mas-uuliyadda idin saaran adinka
bismillaah ka maamul ahaan anaga horta mas-uul weyn ayaa bulshadan naga saaran taas markaan ku leeyahay anaga bulshadii ayagaana soo doortay annaga waxaan ku fadhinaa codkooda ayagaana meesha ku matalnaa mar welibana waxyaabaha qaar ay uga baahan yihiin sida maamulka oo kale waxaan nahay dadkii u fududay lahaay maadaama hadda uu ka dhawaajiyey walaalkay cabdiraxmaan sida uu yiri sanduuq in la sameeyo waayo oo cabashada lagu rito taasna horta muhiim waaye waxyaabo badan oo taagan oo bulshadeena reer jowhar ay tabanayaan ayaa looga gudba ahaan leeyahay marka anaga ka maamul ahaan mar weliba waxaan u taagannahay bulshadeena door weynaan ku leenahay in ay wax walba aan ka dhageysano bulshada
haye zaaro maxaa ku daraysaa adiga marka sidee ee dadka looga wacyigelin karaa laaluushka iyo eexda iyo iyo musuq maasuqa iyo in daahfurnaan ay timaado maxaa maxaa la samayn karaa
bismillaah horta marka hore waa horta inay kacaan culmaa udiinka sida masaajidahoo kale sida haddii ala ku roon yahay bulshada qeybeeda kala duwan dhalinyarada odayaasha aqoon-yahanka inay u kacaan bulshadan wacyigeliyaan si sibayeel hay-adaha maanta wadanka imaanayo oo siminaarada ay siinayan inay loo si loo wacyigeliyo ummadani si musuq maasuqa looga karo in wacyi badan la sameeyo oo maxay ahaaday loo kaco haddaanan loo kicin musuq maasuq ma joogsanaa sababta ah meel kasta u galay meel kasta u galay musuqi meel kasta oo qof mas-uula fadhiyo laasim waa inuu musuq yimaado marka si cadaalad loo helo oo sinaan loo helo kadib waa imaan kartaa musuq inuu joogso laakiin horta awal shay in cadaalad la helo haye sheekh axmed
bismi illahi asalaamu calaykum isla su-aashaasaan insha allah aan jawaabteedaba soconayaa marka ugu horeysana nafsadeena aan ka bilowno waayo ilaa allahu subxaanahu watacala wuxuu kitaabkiisa noogu sheegayaa atamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun nafsadayna inaan ka bilaawno fasaadka gurigeyna inaan ka bilaawno fasaadka odayaal qaar waxaad arkaysaa hooyooyin qaar waxaad arkaysaa ilmihii dhexdooda ku samaynaya fasaad bal fasaad fi lbeyt waa guriga dhexdiisa waa wafasaadu fi ddiin waa macnaheedaan kuu sheegaya marka waxaad arkaysaa ilmihii ayuu kala jeclaanayaa ilmihii ayuu kala takoorayaa kaasuu wax siinayaa kanna wax ma siinayo waxaa ani markhaati aan ka ahay guri aan la galay yar aan aniga saaxiib aan nahay magaciisa aan dakaraynin aan sheegaynin ilmihiisa mid ka mid ah soo orday laba ka mid ah soo orday halou xambaaray kii kii kalena wuxuu fiirinayaa aabbihii wuxuu fiirinayaa iyo iyo cunugii yaraa wuu fiirinayaa wuxuu siiyey kan kan kale wax ma siin nabiga sal alla alay wasalam waxaa u yimid nin saxaabi ah ayaa u yimid oo wiilkiisa oo aad u u ahaa nin xaafid qur-aan ah oona jecel diinta barashadiisa yarna waxaa waye maskaxdiisa ayaad xoogaa yar adib aad adkayd ee xifdigiisa wuxuu samey marka takriim baan rabaa inaan sameeyo yiri nabi allow guriga iguma waxaan rabaa inaan sameeyo xaflad aan ku takriima aan sharaf aan ku siinayo wiilkayga hadiyo ku siinayo wiilkayga wax ii xafiday markaasu wuxuu yidhi ilma kula joogaan guriga ha yii ilma la joogaan markaasuu yii ilmahaasuu yidhi amay qaadanoy hadii yarka uu qaadanoy wuxuu yidhi innii laa ashhadu zuuru yidhi nabiga sal alla alay waslam aniga dulmi markhaati ka noqon maayo yidhi mana kuu imaanayo yidhi ninkaas meeshaas ayaa ugu dambeysay inuu nabiga sal alla alay waslam wejigiisa arka mar kale marka meeshaas waxaa daliil u ah fasaadka horta in annaga dhexdeenna aan ka bilaawno gurigeenna nafsadeenna aan barno gurigeenna sida annaga aan fasaad ugu jiro lahayn markaas ummadda aan usoo jeedino masaajidaha nafsadeenna aan u sheegno dadka maxaa la yirahda ii sheeg inay ilaahay ka cabsadaan cabsi ilaah haddii timaado waxaaso dhan waa istaagaya mala dhihi karo meel walbo idaaro xukuumi ah ama dowlad ay leedahay fasaada ka jira lama dhihi karo bataatan sideeda banaan waayo dadka ilaahay ma simin wahada wabilahi tawfiiq waxaad ogaanaysaan way waa sii socnay insha allah waxaad ogaanaysaan shantaas farood iyo shan qof oo guri iskula dhalatay isku mid ma ahan marka qof walba intay qofka cabsidiisa ilaahay ugu dheer tahay ayuu wuxuu ugu dheeryahay inuu musuq maasuq ka dheeraado waa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ku sheegay wuxuu dhahayaa walaa tufsiduu fi l ardi bacda islaaxihaa dhulkan uu ilaahay islaaxiyey wanaajiyey qurxiyey annaga inaan ku noolaano u qurxiyey ilaahay fasaad dhexdiisa iyo musuqa ula imaanin uu yidhi aaya kale ilaahay wuxuu ku sheegayaa subxaanahu watacaala ina allaha laa yuxibu lmufsidiina ilaahay kuwa wax fasaadiya ma jecla marka insha allah annagoo nafsadeena aan ka bilaabayo iyo annagoo aan ku u sheegayo dadkana dhegaysanaya waxaan dhehaynaa ilaahay aan ka cabsano ومن يتق الله يجعل له مخرجا وهذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aada waansanta sheekh axmed ee cabdiraxmaan oo dhalinyarada ka mid ah ee cabdiraxmaan saddex shay ee bul- bulshada ay ku bilaabi karaan si loo yareyn lahaa musuq maasuqa ee maxaa ka xus karta maxaan dhihi karnaa waa mahadsan tahay caseer ee lambar kow aniga waxaan leeyahay in la badiyo ama la joogteeyo wacyigelinta lambar labana waxaan leeyahay daafurnaanta ee shaqooyinka ee bulshada waa in la helaa sinaan cadaalad iyo in la joojiyo ninjecleysiga ama qarabakiilka in la joojiyo taasoo oo sumcad dilayso suurad xumeyneyso ee, maqaamka bulshada ay leedahay ee, in loo madax banaaneeyo garsoorka ee dalka uu leeyahay shaqooyinkooda si toos u qabsadaan ee, shaqooyinka in la daafuro lasoo bandhigo bulshadana ee, u sinaadaan weliba dhalinyarada gaar ahaan sharcigana in loo siman yaho cidna aysan ka Haye, sarreyn hadda- madaxweynaha ilaa iyo qofka uu hooseeyo Haye.
ee shaqaalaha in loo siman yahay Aada waansanta. cabdiqaadir adigana maxaa isleedahay saddex arin oo wax looga qaban karo bal ee, wallahi bulshada?
sida uu saaxiibkii hore u sheegay waxawaaye wacyigelinta horta in la badiyo n garsoorkan macnaha loo madax baneeyo shaqooyinku marka asaga uu qabanayo iyo sharciga oo loo sinaado haddii sinaan ay timaado wax walba ay toosayaan iyo kala iyo alla ka cabsi haddii ilaa laga cabsoodo wax walba sida shuuqa ka dhawaaji oo kee noqonayaan haye ee, faadumo bal dhalinyarada iyo haweenka marka la fiiriyo awood eh, sidee lagu siin karaa inay hogaamiyaan dadaalada isla xisaabtanka An- ah, waxaa dhanay waa sida wada cabdiraxmaan ka dhawaaji in isla xisla- isla xisaabtan iyo daafurnaan in la keeno marka haweenka dhalinyarada marka sidee door intee la ega marka meeshaas ka qaadan karaan iyo sidee uga mid noqdaan hogaankaas iyo isla xisaabtanka
bismillahi raxmaan raxiim een, su-aashaada aada u qurux badan tahay een, horta annaga een, ka haween ahaan horta door weynaan ka qaadan karnaa een, annaga haweenkeenna haddii aan nahay een, caruurteen yaa wax baratay caruurteen hadday wax barteen een, waxba wixii la bartay waxay u baahan yihiin in lagu shaqeeyo Een, inta badanna annaga hadda degmadan jowharaan joognaa aan ku noolnahay waxyaabaha qaar indhaheenaan ku aragnaa waxaa arkaysaa een, qof wax soo bartay wato c v sax ah een, wato een, ii sheeg een, master marka een, qofkaas waxbarashadiisii iyo aqoontiisii heerka ay gaarsiisan tahay lama fiiriyo inta badan waxaa la fiiriyaa een, nin jeclaysi iyo ina adeer marka een, haddii wacyigelinta la badiyo een, bulshadii een, dhalinyaradii iyo hooyooyinkii intaba ay gaarto iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan dareemayaa aan ogahay oo mar walibana aan ogahay in ay laga gudbaayo musuqa waayo een, waxyaabaha kaliya oo dhibaatada nagu haayaa waxay tahay musuqa oo loo adeegsanayo si qaldan aada umahadsan tahay
caadada musuqa iyo waynada ka kaale laaluushku ka mid yahay magagaha qiyaamada caadada musuqa iyo waynada ka kaale laaluushku ka mid yahay magagaha qiyaamada waa meherad baaso baaso waa meherad baaso baaso qabiil baa matalwa waa muriyadeeba musubay dhirintime barnaamijkeeni gaarka ee dooda ah kuna saabsanaad musuq maasuqa iyo isla xisaabtanka sidii eh, wax looga qaban lahaa doodan ayaa waxaa eh, maga- alkudhigeedu uu yahay eh, sida aan soo sheegnay eh, ka hortaga musuq maasuqa iyo doorka bulshada eh, waxaana ka qeybgelaya sida aan hore aan usoo sheegnay qaar ka mid a dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo weliba culamaa udiinka eh, degmada jowhar eh, barnaamijkana dooda waxaa soo qabaqaabisa hay-adda tubta nabadda eh, waxaana gacan ka geysatay hay-adda save the children iyo ururka midooda yurub eh, faadumo eh, haddii aan mar kale su-aal aan kus- kugu soo celiyo faadumo ahaan bal maamulka degmada jowhar ma jira meelo dadka ay ay- habasho ay ku gudbin karaan ee s- ay- ay dhihi karaan ee dhibaatadaas dhibaatadaas ayaan qabnaa
maasha allah waa sax su-aashaada aaday u fiican tahay waxaa waaye n horta anaga degmadiyaa noo dhisan waxaa noo jooga maayarkeenii ama duqa magaalada annaga mar horaanba taas ka baaraan degnay oo sanduuqa cabasho degmada waa noo yaalaa oo markaas dadkii cabasho qabo ay keensan karaan ay ku ridan karaan marka annaga ka maamul ahaan iyo heer degma haddaan nahay sanduuq cabasho waa noo yaalaa
wata waa mahadsan tahay saara eh, adiga ka magacis haween ahaan eh, shiikh wuxuu sheegay bulshada hataa guriga in laga bilaabo waaye eh, is- isla xisaabtanka iyo iyo- iyo sinaanta in caruurta xataa eh, eh, waalidiinta qaarkood aysan u kala- u kala socnayn oo ay kala jecel yihiin marka eh, yaa isleedaha marka guud ahaan musuq maasuqa soomaaliya mas-uul ay ka tahay dhibaatada musuq maasuqa ee soomaaliya ka jirana horumarkiisa siduu oo dib u dhac ugu keeni karaa
bismillaah een, awalan waa mahadsan tahay annaga haddaan haweennahay horta ilmaheena kalama jeclin maadaama ay jirto dad micnaha aabayaasha u badan inay kala jeclaadaan umadka laakiin hooyada kalama jeclaan karto aye
sababtoo ah hooyada intoodaba waxay usoo martay dhibaato Een, musuqaa ka hadasha ha musuqa marka see wax loo qaban karaa musuqan horaan kuu sheegay markii cadaalad la helo oo sinaan la helo oo aniga iyo adiga inteena meesha fadhisa aan sinaano aan mid naqano oo aanan qof loo arkin qofkaan reer hebel waaye kan reer hebel waaye loo arkin kadib waa imaanay laakiin si kale kuma imaan karto haye sheekh axmed
bismi illah alxamdu lilah Eh, su-aashaas ayaan daba socdaa weli yaa mas-uul ka ah musuq maasuqa musuq maasuqa aniga dhihi maayo eh, xukuumadda ayaa mas-uul ka ah ama dowladda mas-uul ka ah musuq maasuq waxaa mas-uul ka ah shacabka waxay shacabka mas-uul ugu yihiin waa ayagaa musuq ahba ayagaa musuq ka samaysan haddii loo dayo dhinacii dhulalka haddii loo dayo dhinacii jiiraanka deriska ahaa deriska deriska kalau dhibayaa eh, jiiraanka jiiraanka kalau dhibayaa eh, maxaa la kii dhul haystay kii kalau dhulka ku dhibayaa eh, aniga hadda ka eh, ka xibin ahaan oo oo aan ku jiro culamaa udiinka gobolka shabeellaha dhexe waxaan ahay nabadoonna waan ahay oo ku matalo beesheeda aan ku matalo marka waxaan sheegayaa musuqa ugu weyn dhulalka musuqa ugu weyn diriska musuqa ugu weyn shacabka gudihiisa ayuu ka jiraaba waayo sida hadda aan maqalnay ee noo sheegnay ee noo sheegtay faadimo faarax walaashin khayr allaha siiyo waxaa yaali tiri eh, sanduuq sanduuqaasoo cabasho lagu rido shacabka waxaad arkaysaa horta kow thiqatu nafs ma jiro qofka nafsadiisa kuma kalsoona qofka markuu nafsadiisa asigu kalsoon yahay ayuu ku kalsoonaanayaa dadka kale ku kalsoonaanaya ilaahay subxaanahu watacaala xaq ayuu ku yidhi aayadiisa aayad ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim qowm ilaahay ma qeyraayo shacab ummad degan reer jowhar hadday tahay hadday soomaaliya tahay ilaahay khayri maayo bedeli maayo xataa ayaga nafsadooda ay iska bedelaan xataa ayaga ilaahay u hogaansadaana haddaa ayaga ay nafsadooda ay cadaaladda ay ka bilaabaan aniga maxaan xukumayaa oo shacab mufsidiin ah ayagaba ama shacab ayaga nafsadooda dhexdooda oo u baahan in loo kala qaado maxaa la xukumayaa haddii ay noqonayso eh, qof walba waxa asiga uu yahay waxa waaye meeshaan xisaabaa jirto oo qof walba ibni aadan ah ilaahay subxaanahu watacaala oo noogu soo dejiyey kitaabkiisa ilahay wuxuu dhaha ras- ee rasuulka sal lla lay slam eh, saxaabada radwaanullahi calayhim xaasibuu anfusakum annaga kow kow waxaan laga rabaa annaga inaan is xisaabino shacab ahaan qabla an tuxaasabuu intaan lagu xisaabin adiga beri waxaa jirto maalin aan marjac lahayn soo noqosho lahayn yowma tudna shamsu calaa ru'uusi lkhalaa'iq maalin waxaa jira qoraxda lasoo dhaweynaya waxaasoo dhan nafna naf waxay qaadi loo qaadi maayo ilahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa taziru waasiratun wisra ukhra dembi adiga aada leedahay walaalkayga ah ani lay qaadi maayo lay saari maayo dembi adiga aada leedahay loo saari maayo qof adiga xaakim iyo maxkuum loo kala qaadi maayo marka waxaad ogaanaysaa eh, inaan horta acmaasheena annaga aan wasino wasinuu acmaalikum qabla an tuusana calaykum adig kow isxisaabi markaas kadib ayaad waxa la xisaabtami kartaa marka waxaan meeshaan kusoo xerayaa aan u sheegayaa eh, shacabka ayaa waxa ugu horeeyo eh, inay bedeli karaan nafsadooda ayagaa wanaajin kara ayagaa nafsadooda eh, la xisaabtami kara in qof walba oo ilaahay abuurtay ibni aadan ah waa lala xisaabtami karaa shacabkana wuu la xisaabtami karaa dowladda wala la xisaabtami karaa marka waxaa ugu horeysa kow inaan nafsadeen annaga la xisaabtano ilaahayna aan ka cabsano ilaahayna u dhawaano xaqa dariska nagu leeyahay aan ogaano xaqa ay nagu leeyahay dariska beerta nala ah dariska guriga nala ah nin walba xaquu leeyahay ilahay wuxuu dhaha rasuulkii sal alla alay waslam actii kula dii xaqin xaqahu qof walba xaquu kugu leeyahay xaqiisa sii nafsadaada xaqay kugu leedahay xaaskaaga xaquu kugu leeyahay ilmahaada xaqay kugu leeyihiin intaasoo dhan inaad sinta ayaa lagaa rabaa wahdow bilaad sheekh axmed aada u mahadsan tahay cabdiraxmaan haya
waayahay sheikh waa mahadsan yahay waxaan ku daraa waxay tahay in dhallinyarada laga qeybgeliyo howlaha ee dowladda ama ila- awoodaha dowladda in laga qeybgeliso in markaasi dhallinyarada haweenka iyo- iyo- iyo- iyo- iyo sidoo kale dhallinyaradaba in laga qeybgeliso miiska go-aanka lagu gaarayo mar walba waxaa laga maqan yahay ee bulshada u sinayn u dhannayn miiska go-aanka lagu gaarayo marka waxaan soo jeedina waxay tahay si musuqmaasuqa u yaraado iyo exda u yaraadaan in haweenka iyo dhallinyarada laga qeybgeliso miiska miisaska eh, go-aanka markaas lagu gaarayo go-aanka masiirga ee bulshada lagu gaarayo Eh, inay markaasi eh, qayb ka ahaadaan eh, dhallinyarada sida haweenka iyo dhallinyaradaba eh, awoodaha dowladda gaar ahaan wasaaradaha eh, baarlamaanka eh, shaqooyinka eh, garsoorka eh, booliska iyo hay-adahan dowliga ahayn haddii bulshada intaasay ka siman tahay oo si transparenty oo si nadiifa lagu qeybshanayo waxaan isleeyahay atleastii waa yaraanaysaa amba meesha ayuu ka baxa musuqmaasuqa sidoo kale waxaan ku dara waxay tahay in dowladda eh, dhaqaalaha ay hayso waxaa iskale bulshada in si cadaalada iyo markaasi eh, u- u- u u isticmaasho waxaa jiro lacago oo deeqaha oo soomaaliya loogu talagalay oo magaciina ku baxayo oo magaciina lagu cunayo lacagahaasi waxaa la rabaa dowladda inay sameyso udhid wax la yidhahdo dabagal ay ku sameyso si nadiifa ay ku baxaan bulshada la gaarsiiyo aada u mahadsan tahay haya faaduma maxaa gabagabadii aad adiga aad eh, ka maamul ahaan eh, usoo jeedinaysaa shacabka ku dhageysanaya degmada jowhar si loo helo eh, eh, isla xisaabtan iyo daahfurnaan musuq maasuqana eh, looga hortago bismillaah een, shacabka reer jowhar anuu fursaddan uga faa'iideysanayo een, waxaa musuq maasuq loogu hortegi karaa in horta shacabka ay dowladooda ay iska warqabaan waayo shacabkii iyo dowladiiba iskama warqabaan marka shacabkii iyo dowladda haday iska warqabaan een, waxyaabaha een, musuq maasuqa meeshaasaa loogu gudbayaa marka eh, shacabka reer jowhar waxaan leeyahay eh, dowladiina la shaqaysta dowladiina waxyaabaha baahiyaha dareemeysiin usoo bandhigta sanduuq cabashaa yaalo qof waliba waxay cabanayso eh, sanduuqaas ha kusoo ritaano waayo eh, meeshaan waxaa joogo xildhibaano kala deegaan oo idinka aad soo doorateen in- oo weliba reer jowhar asal ah oo qof waliba ay taqaano marka eh, reer jowhar waxaa idin laga rabaa wax walba aad tabaysiin in sanduuqaas cabashada aad kusoo ridataan haddii lagu soo rido eh, ma ka ja- jawaabaysaan adika annaga waa ka Meesha- jawaabeynaa meesha waa ka jawaabeynaa haye ha waxyaabo badan oo aan ka jawaabnaa jiro haye haddana diyaaraan unahay maxaa annaga kamid ah maxaa tusaale ahaan Een, waxaa ka mid ah annaga hadda bulshadan reer jowhar waxyaabo badan oo waxaa jiro een, ay- xoogaa culeys mararka qaar lagu soo saaro Een, aniga hadda xildhibaan golo deegaana ahay degmadaanan ku dhashay inta badan reer jowhar way i wada yaqaanaan qof imoog ma laha Een, dad badan oo bulshada reer jowhar ka mid a oo cabashooyin badan aniga hadda ka faadum ahaan xataa iisoo gudbistay way jiraan meeshay ku habboon tahana u marsiiyey marka mar welibana waa u taagana annaga ayagaan u dhaaranay lambaradaynu way yaqaanaan aniga taleefonkayga xataa ma xirna ani waqti weliba waa laysoo wici karaa waata aada u mahadsan tahay eh, sheekh axmed abubakar cabdulqaadir eh, adigana maxaad usoo jeedinaysaa eh, eh, shacabka ku dhageysanaya maadaama aad majmac culmaudiin gobol ka tirsan tahay gaaraan arrimahan musuq maasuqa iyo daahfurnaanta Eh, bismi illah alxamdulilah Eh, shacabka waxaan usoo jeedinaya anuu nafsadeyda ka bilaabayo an itaquu llaaha wa atiicuuhu ilaahay inaan ka baqno marka ugu horeyso aanan adeecno Eh, waxaa waaye ilaahay ka baqida marka ugu horeyso shacabka aan ilaahay ka wada cabsano waa ilaahay cabsidiisa waxay noo fureysaa dariiq ayay noo fureysaa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa wuxuu ku sheegayaa waman yataqi llaaha yajcal lahu makhraja ilaahay makhraj ayuu u furaya wadda ayuu u furaya ciriirigaan aan ku jirno ilaahay waa naga saarayaa ilaahay eh, eh, wuxuuna siinayaa eh, meel aan shalay iyo daraad ka dheer aan joognay ayuu ilaahay na geynayaa sida ay maanta dowladaha adduunka u shaqeeyaan ayaan u shaqaynaynaa waa hadday shacabka isla xisaabtamaan dowladoodana la xisaabtamaan waa haddii ay shacabka ilaahay ay ka cabsadaan acmaashooda ay noqoto calaa wafqi diin illaahi subxaanahu wa tacaala ayuu ku xiriirinaya diinta ilaahay inayna dadkaas dariskooda ahna ay dhowraan hadday beer tahay iyo hadday tahay ee guri hadday tahay in leys ilaaliyo dariska waxa ugu horreeya adduunkana la weydiinayo waaye anuu fursaddan kaga faa'iidaysanayo dariska mar walba waxaan kaga hadalnaa masaajidaha waxaan kaga hadalnaa meel walba aan isugu nimaano inaa ilaahay aan ka cabsanno dariska nabiga sala allahu calayhi wasalam aan dhowrno nabiga wuxuu yidhi sal alla alay wasalam wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saddex jeer ayuu ku celceliyey ma rumaynin mu'min ma ahan yaawa halyir nabi allow markaasuu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam faman laa ya'man jaaruhu bawaa'iqahu qofka diriskiisa wasaqdiisa ama qashinkiisa ama dhibkiisa bawaa'iq wax walboo diriskaas dhibayo qofkaanan ka dheeraanin mu'min ma ahan oo ummadayda ma ahan ayuu yidhi nabiga sal alla alay wasalam marka intaas waxaan kusoo koobayaa inaa ilaahay aan ka cabsano ilaahay aan u noqono wahada wabillahi tawfiiq Eh, ilaahayna wax walbaa noo toosinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu haye cabdiraxmaan ayaa gacantaaga cabdiraxmaan eh, gabagabadii bal maxaad ku daraysaa barnaamijkan aad maanta ah, aad kasoo qayb gashay kuna saabsanaa musuq maasuqa iyo iyo si looga hortegi lahaa iyo daafurnaan loona heli lahaa daafurnaan waayahay waa mahadsan tahay waxaan ku daraa waxay tahay nambarka horta la ka cabsi ee wax walba ee bulshada leedahana waa in lasoo bandhi- lasoo bandhigaa oo oo oo fu- dah furan ay ahaada intaasaan ku daraa waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waa cabdiraxmaan eh, dhegeystayaal waxaan intaas ku qaybtii kusoo koobayaa qaybtii hore ee barnaamijkeena eh, dooda ahayd barnaamijkan dooda ah waxaa soo qabaqaabisay eh, oo taabagelisay hay-adda tubta nabadda waxaan idinla socodsiinaya radio jowhar waxaana gacan ka geystay hay-adda safe the children iyo midowda africa anigoo caseera idinla socodsiinaya balaagna dhanka farsamada ayuu naga caawinaya qaybtii hore ayaan intaas kusoo koobaynaa qaybtii dambe barnaamijkeenana dhegeystayaasha ayaanu qadadka telefoonka u furi doonaa inta aan ka gaarayno qadadka telefoonkana waxaan idinku duweynaa bal stuudio radio jowhar iyo farsamyaqaan balaag waagaag dhegeystayaal waxaynu haatan u gudagelaynaa qaybtii labaad barnaamijkeeni dooda oo aan dhegeystayaasha u siinayno fursad inay ka faa'iideystaan islamarkaana fikirkooda ay kasoo dhiibtaan barnaamijkana waxaa soo diyaarisay islamarkaana radio jowhar kala qayb qaadanaysa barnaamijkan ayaa waxaa soo qabanqabisa hay-adda tubta nabadda waxaana gacan ka geysanaya hay-adaha safe the children iyo weliba midooda yurub haddaba qadka ugu horeeya haddii aynu fiirino hallow salaamu calaykum asalaamu calaykum calaykum salaam barnaamijka mala socotaa
si fiican hay hor u gal aad aa mahadsantihiin radio jowar idinkii cidda tubta nabadda ee barnaamijkan ee dooda soo diyaarisay ee runtii waana wax muhiim ah ee in laga hadlo ee musuq maasuqa ee musuq maasuqa waa wax aad ee dhibaatadiisu ay u badan tahay ee waxaana ee dhinac walba uu ka saameeyaa ee bulshada ee ku nool ee deegaanka uu ka jiro musuq maasuqa Ee, waxaa looga hortegi karaa musuq maasuqa in dadka ee, laga wacyigeliyo marka hore saameynta ee musuq maasuqa uu ku leeyahay bulshada dhibaatooyinka uu geysanayo iyo ee, saameynta uu yeelan karo ee, musuq maasuqa ee, in marka hore laga wacyigeliyo Ee, in la baro ee, muwaadiniinta ee, xuquuqdooda iyo waajibaadkooda ee, la dagaalanka musuq maasuqa Ee, waxaad arkaysaa ee, muwaadin ee, u dacwoonaya ee, saldhig ama u dacwoonaya maxkamad Eh, isagoo markaas eh, leh eh, gar leh oo dokumentigiisa u dhamaystiran yihiin oo xagiisa u dhamaystiran yihiin islamarkaana sii doonaya in uu lacag eh, laaluush ama musuqmaasuqa uu uu dhiibo eh, si markaasi loogu fududeeyo eh, howshiisa oo uu dhahayo mararka qaar eh, ii fududeeya eh, xukunka haleygu dejiyo eh, maadaama eh, xukunka eh, dhankeyga uu yahay eh, isagoo markaasi ka hor dhacaya maxkamadda eh, kuna dayaya in eh, uu musuq maasuqo eh, xukunkii uu isaga uu xaqu u lahaa Eh, marka eh, saameynta oo ugu badan horta waxay ka timaadaa eh, dhanka eh, garsoorka eh, musuq maasuqa markii la dhaho sidoo kale dhanka waxay ka timaadaa shacabka dhanka ganacsatada waxay sidoo kale ka timaadaa hay-adaha dawliga iyo kuwa aan dawligahayn intaba marka musuqmaasuqa sida lagu hortegi karo waxaa ugu weyn oo ugu muhiimsan in dadka laga wacyigeliyo islamarkaana loo sheego wax ayagu ay xaq u leeyihiin in aysan ku bixinin laaluush ama lacago ay ku doonayaan wuxoodii oo ayaga xaqa ay u lahaayeen in ay ku fuubeeyaan ayagoo doonaya inaysan lacago ku bixinin marka guud ahaan caalamkao dhanna waa ay ka jirtaa arrimahaas gaar ahaan dadka soomaaliyeedna runtii iyagu waxay la noqotay waa mid iska caadiya oo waxaa lagu leeyahay waa xagalshaah maadaama qofkan uu shaqadan uu qabanayo marka waxay u baahan yihiin wacyigelin dhanka diinta ah oo diinta waxa ay ka qabto waxaan inay xaaraan yihiin in diinta islaamka aysan ogolayn laaluushka midka qaata iyo midka dhiiba labadaba dembi weyn ay ku jiraan marka culamaad diinka soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in ay ay ay ay ka wacyigeliyaan masaajida in kulamo diiniya ay qabtaba qabto oo culamadu waa tiirka ugu weyn oo dadka laga laga hagi karo marka waxaan dhihi lahaa aniga culamada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba in xooga ay saarto saaraan siday ugu wacyigelin lahaayeen bulshada oo wacyigelintaas u samayn lahaayeen aada umahadsantii raadiyo gowar iyo tubtanooda wa tahay aada iyo aad ayaad adna dhegeysta u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalka barnaamijka aad kasoo qayb gashay dhegeystayaal weli waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijkeenii gaarka ee ku saabsanaa doodii la xiriirtay musuq maasuqa saaxiga ha halo may maqashaa walaal haye barnaamijka hore u gal waa arrintaas looga hortegi karaa Mm.
in la helo wacyigelin in la helo cadaalad in la helo awood wax qaban karta markii khaladaad dhaco inkasto cid kasta oo qalad gasha oo ama xarumaha garsoorka xarumaha booliiska iyo meelaha amniga oo dadweynaha la shaqeeya in cid kasta oo qaladaad gasha qaladkeeda lagu maxkamadeeyo amni iyo awood wax ka qaban kartana la helo dadkana wacyigelin loo sameeya intaasa musuq maasuqa iyo qaladaadka lagu sax karaa haye waaye doorka bulshada marka muxuu yahay musuq maasuq kaga aadan doorka bulshada uga aadana waa inay cid kasta oo qaladaad ay ka qabanayaan ay dacwad ka gudbiyaan sicanna ay uga gudbiyaan looyar ka qabsadaan wixii qaladaad ay arkaanna ay u helaan mataqaana ay broseskaas ay u maraan haye marka saasaa dadkuna ay uga aadan oo bulshadu waa in iyada ruuxooda isxil qaanta oo wax ka qof walba uusan qaadan wax haldan oo laaluusha aan la bixin oo aan wax dhiibin oo aan musuq maasuqa iyada ruuxooda aysan dhiiri gelin Eh, eh, dalka soomaaliya waxaa lagu tiriyaa dhegeystow in uu ka mid yahay wadamada ugu hooseeyo ama ugu horeeyaba caalamka dhinaca musuq maasuqa oo mar walba kaalimaha hore ayaan ka galnaa marka arrintaasi sidee isleedaha waa lagu bedeli karaa
arrinta horta waxaa keenaya ninka garsoorka fadhiya ninka xarunta booliiska fadhiya midka oo dhaqaalaha oo dadka ka aruurinaha oo cashuurtii dadka ka qaada waa isku daya inuu lunsado hantidii dadka laga qaaday oo dadweynaha wax loogu qabanayo ama dalka wax loogu qabanayo amnigiisa looga shaqey lahaa caafimaadka looga shaqey lahaa waxbarashada looga shaqey lahaa inuu cunug iskudayaa kan dadweynaha marka ay dowladii xafiisyadii idanu ka gasho waa uu isku dayaa meesha uu wixiisa wado saxa u mari lahay wax uu dhiiri gelinaa musuq maasuqii wax uu bixinaa laaluush haye kii kii banay oo boliiska meesha boliiska saldhiga fadhiyay wax uu isku dayaa marka inuu isaga ruuxiisa labadii gacmood wax ku qaato kii maxkamada fadhiyay wax uu isku dayaa inuu labada gacmood wax ku qaato waxaa lagu suulin karaa waa in dadweynuhu u istaagaan aysan laaluush bixin aysan qaladaad wax ku bixin aysan dembi wax ku bixin qof kasta ee dacwadda u qabsado wax beena lagu haystana uu waddada sharcigaa maro haye
dowladdu waxay diyaariso dad dhaarsan oo cadaalada oo laaluush cidna ka qaadanayn oo cid walba oo cabasho qabtahay ay ula laabato arrintaas ay ula tagto oo waxa ay haysato ku dacwoonay dhul hadday tahay qalabaad lagu xukumo hadday tahay hantibteeda oo ugu banaysa si sharci darra hadday tahay ay ula tagaan guddigaas cabashada guddiga cabashadana ay waadan soo jaraan cidda oo xukunkaas hiddo qaldanna waxaa ka- ugu maxkamaday
haye marka in- maxaa kale ku daraysaa dhegeyst marka waxaan leeyahay dadweynuhu yaysan dhiiri gelinin oo iyagu sabab u noqonin dulmiga iyo musuq maasuqa oo aysan dhiiri gelin dowladduna ha samayso guddi ma degmo walba iyo gobol walba laga sameeyo guddi cabashada loola laabto oo dad la hubo oo dad waxtara ah oo bulshada u shaqaynaya oo waxa saxda inay qabtaan la rabo oo koontaroolo oo markii cabashada u timaado ka shuureeyo waxa uu qofkaani wato wax shaxa inay yihiin markay ogaadaan ciddii wax qaldan xukunta ay tilaab ka qaadaan qof kasta oo qof waxeedii si qaldan ku haystana waddo sharciya inta loo maro looga qaado waa tahay dhegeysta aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kasoo qaybgalka barnaamijka aad kasoo qayb gashan waan kaaga mahad celinaynaa waa hagaag dhegeystayaal weli waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijkeenii dood wadaagga ahayd oo aan uga hadlaynay musuq maasuqa haatan qad kaxiga halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal kusoo dhawaa barnaamijka dood wadaagga ee ka hortaga musuq maasuqa iyo doorka bulshada adiga maxaad ku dari kartaa barnaamijka hadaad la socotay masha allah barnaamijku waa la socdaa waana barnaamij muhiim eh oo bulshada waxtar u leh musuq sidaan wada ogsannahay musuq maasuqu waa arrin aad dhibaato badan u leh diin ahaan iyo dadnimo ahaanba waddankeenana halakeeyey oo naafeeyey sidaan wada ogsannahay musuq maasuqa waa arrin maxaan ku idhahdaa shareecada islaamkana aan ku banaaneen oo diinta aan ku banaaneen oo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man khashanaa falaysa mina qofkiina khiyaano oo na musuq maasuqo naga mid maaha oo diintaa looga fogaanaya dhibaato oo qofka wax musuq maasuqaan wax musuq maasuqayan way uu leeyahay oo awlaaddii uu ku korshaa musuq maasuqaasi waxaa la yidhaha awlaadul xaraamaa la yidhaha because xaaraanaa lagu korshay musuq maasuqa waxa uu midda annaga dalkeena ka jirta ugu sii daran oo hantida qaranka la musuq maasuqaayo oo dadweynaha dhan ee xoole ay wada leeyihiin qofaa wax ka xadi kartaa qofkaa sicafiyaa dhigi kartaa laakiin markii aad ummadan hantideeda aa masuq maasuqdid oo aad xadid waa dhibaato sidoo kale musuq maasuqu bulshada naftigeeda qeybay ka tahay oo ay qayb uga tahay iyaga u horseeda inay dadka siiyaan barnaamijaa la leeyahay wax hala samaysto qofka example bassbor oo rabaa inuu samaysto intuu safka geli lahay oo hodiisa tartiibu sugan lahay asaa laaluush bixinayo laaluushkooda ninkiina waxad ugu fudayna laaluushkana dhibaata uu leeyahay oo maxaan ku idhahdaa waa maxaan ku idhahdaa qofkaan inuu juug noqdo ayuu maxaan ku idhahdaa u fududayna marka musuqmaasuqa dhibaato weyn uu leeyahay bulshadeena dhibaato ku haya marka in laga hortagaane muhiim waayo marka qaab noocee ayaa looga hortegi karaa isleeda wallahi waxaa looga hortegi karaa horta wuxuu inay xaaraam tahay qof kasta qofka kan wax musuqmaasuqaayana waa ogyahay in haddana loo la xasuusiyo oo culammada iyo bulshada guud ahaan iliidka bulshada waxgaradka bulshada rag iyo dumar inay si isku duuban arrinkaasi magac bixin loo sameeyo oo musuq maasuqa qof kastaa meeshiisa oo kala dagaalo musuq maasuqa waa nuucyo badan yahay marka siyaalo kala geditanna waa loola dagaali karaa waxa ugu sahlan dadkan waa dad muslimiine musuq maasuqa marka in bulshada dhan ay u kacdo dadka diinta dadka musuq maasuqaasi culummada iyo waxgaradka ay u kacaan iyo bulshada islamarkaasina loo sheega dadka lagu wayi laga wacyigeliyo musuq maasuqa iyo dhibaatadiisa islamarkaas la dareensiiyo saamaynta dadkii duunyaba iyo iyo dalba uu yeelan karo marka waxay ila tahay haddii bulshada dhan ay u kacdo culummadeeda iyo caamadeeda iyo waxgaradkeeda gaar ahaan dadka hordhiga bulshada u ah ay u kacaan waxa waay insha allahu tabaaraka watacaala in in laga guulaysanayo kooxda in yara hadda wax musuq maasuqdo ummadda inteeda badan musku raacsano marka kaasna gacanta la qabto xaqana loo sheego aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalka barnaamijka aad kasoo qayb gashay ha wacalaykum salaam halow halo ha walaal barnaamijka ma la socotaa si fiican hayo hor u galbal waa mahadsan tahay waana idinkaga mahad celinaha barnaamijyadan wacyigelinta sidaad ugu dadaaleysaan hase ahaatee soomaaliya musuqa habeeyey dhibaatada ku haya wuxuu ku yimaadaa dhowr siyaabood oo kala duwan waxana waxaa ka mas-uuliyadeeda iskale dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarna waxaa iskale maxawaaye shacabka oo soomaalida sida dadka waxay yihiin kuwa qorod badan oo aan meel ku xakanaynin oo maxuaye rabaan in wax walba loo fududeeyo somaaliya waxaad arkaysaa qof wuxuu xaq u leeyahay wuxuu leeyahay walaalow arrintaa ii fududeeyey anigu waxaan rabaa inaan micnaha muxuu ahayto aan meeshaan ka tago markaas wuxuu xaq u heli lahaa oo hadduu iska joogo muxuu ahay taa laga yaaba wax saf loogu jiro oo kiw loogu jiro inuu qofkii musuq maasuq ahaan oo wixii ku samaysto hase ahaatee waxaa jirto mar haddii
arrimaha garsoorka haddii aan soo galo inta badan lagu tiriyo musuq maasuq baahsan uu hareeyey waxaan isleeyahay in baahi ay meeshaas ka jirto oo baahida qofka baahidiisa haddii laga qabtiro oo la siiyo mushaar ku filan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay waaxda garsoorka ay siiyaan lacag qofkaasi uu mushaar u qaato fiican waxaan isleeyahay ma ma dhacayso musuq maasuqu intaan waa ka yaraanaya laakiin dhibaatadii ugu weyn ee keenaysa waxay tahay qofkii aa baahan waxaa laga yaabaa inaan mushaar fiican la siinin waxaa laga yaabaa in bilo dhowr bilood ee mushaar la-aan uu ahaado amba xitaa mushaarka uu qaadanayo iyo qoyskiisa baahideeda inaysan isku filnayn marka sababaas ayaa inta badan horta loo aanaya inay keenayso musuq maasuqa marka sidee ee, dadka marka dadka sidee looga dhaadhicin karaa in ee, ee, bulshada ee, sidee uga qayb qaadan kartaa ee, sidii looga hortegi lahaa musuq maasuqaas muhiimada ugu weyn waxaa waaye oo looga dhaadhicin karo dadka inay musuq maasuqa uu xaaraam yahay oo horta marka culamaa diinka soomaaliyeed inay u istaagaan sidii markaas in wacyigelin buuxda u samayn lahaayeen kow midda labaad dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadan waxaa muhiim ah inay qabtaan tababarad lagu wacyigelinayo dadka in media lagala dagaalo social media lagala dagaalo oo muxuu ahay musuq maasuqaas meel wa alle meeshu waa ka imaanaya lasdhihi karo wacyigelin laga sameeyo oo aan waxba laysu qalin haddii xaajada sidii dabairi loo fiin ma fiyoobaato culimadiinka naftirkooda iyaga in masaajida ay ka sheegaan media la keeno wacyigelin maahine wax kale oo wacyigelin aan lahayn oo muxuu ahay musuq maasuqaas lagula dagaalami karo aniga fikirkeyga ma qabo iyo in la dhiibo mushaaraadka garsoorta iyo dadka maxkamadaha ka shaqeeyo iyo iyo kuwa shaqaalaha caadigaba xataa oo oo wasaaradaha kala duwan ka shaqeeya in la siiyo mushaaraadkooda sidaasuu macnaha ku uu ku istaagi karaa Ee, marka la fiiriyo ee, musuq maasuqa sidee u saameysaa ee, howlaha guud ee, caafimaadka waxbarashada ammaanka saameyn ma ku leedahay
xaqiiqatan waa ku leelahaa waxbarashada haddaan tusaale soo qaato waxaad arkaysaa waalidiin cunugiisa wado oo da'dii waxba da'dii waxbarashada xoogaa laga soo daahiyey cunugun uu iskoolka diidaayo oo ilmo kale ay ciyaal saaxiibba ay yihiin hore loo geeyey iskuolka waxaa laga yaabaa inuu waalidka uu yidhahdo cunugan iyo booti lacagtaasa inaan bixiya aan rabaa maamulkii iskuolkana isagoo lacagta iyo danihiisa gaarka fiirsanaya waxaa laga yaabaa cunuga inuu bootiyo oo kor u qaado oo meeshii la geyi lahaa fasalka afaraad aa laga yaabaa in toddobaad la geeyo sanadka dambana uu sideedaad usoo usoo fadhiisto isigoo aan wax ogaal ah waxbarashada xaggeeda aanan ka haysanin waxaa jirto dhinaca xoogaa waxaan dhihi karaa waxaaba roon dhinaca maarkino caafimaadka xaggiisa roon inkastoo mararka qaarkeed laaluus soo galo oo markii tusaale ahaan lambarada la qaadanayo kale waa laga yaabaa in qofka uu laaluush iyo waxaas bixiyo laakiin meesha ugu roon oo musuq kama jira la dhihi karo waa marka dhakhaatiirta xaggooda la aado caafimaadka xaggiisa la aado laakiin arrimaha waxbarashada shaqooyinka helitaankooda xitaa naftirkeeda musuq maasuq weyna ku jiro qof aqoon laad arkaysaa laga musuq maasuqaayo mid aan waxba aqoonin qabiil lagu geynayo marka waxyaaba fara badan waa jiraan meelo badan ayuuna bulshada kaga jira ma ma ahayn keliya waxda garsoorka keliya kuma koobna xaqiiqdii waa tahay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa dhegeystihii ugu dambeeyey barnaamijkeena dooda ku saabsanayd ka hortaga musuq maasuqa iyo doorka bulshada barnaamijkan oo laba qaybood ah ayaa qeybtii hore dhegeystayaal ayaa waxaa ka qeyb qaadanayay qaar ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada gobolkan shabeellaha dhexe barnaamijkan waxaa soo qaabaqaabisay hay-adda tubta nabadda soomaaliya beasline oo gacan ka helaysa hay-adda safe the children iyo weliba midooda yurub radio jowharna waad ka dhegeysanayseen dhegeystayaal waxaan intaas kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii dooda ka hortaga musuq maasuqa iyo doorka bulshada inta aan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
caadada musuqa iyo warinada kalkaale nabadgoynta musuqayo maamulka la toosiyo nabadgoynta musuqayo maamulka la toosiyo
Mahachiyo